waa hagaag isla arrimahaasi ayaan ku guda jirnaaye dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal cabdiraxmaan ayaa wuxuu ku baaqay in la dejiyo xaaladda magaalada baydhabo xiisada taaganna wadahadal lagu xalayo guddoomiyaha ayaa aragtidiisa xaaladda baydhabo iyo muranka siyaasadeed ee soomaaliya ka taaganba wuxuu uga warramay wariyahayaga maxamed colaad xasan
runtii koonfur galbeed arrinteeda mar horaan ka hadlay aniga waxyaabaha maanta dhacayna waa ka xunnahay dhowr jeerna waa ka digey inay saan wax u dhici doonaan waa la iska qiyaasayay marka ugu horreysa waxaan u tacasiyeynayaa inta ku dhimatay inta ku dhaawacantayna waxaan leenahay soo kabasha degdegaan idinka rajaynaynaa shacabka ku nool koonfur galbeed khaasatan magaalada baydhabo waxaan kula dardaarmaynaa inay isdejiyaan oo dagaal kale iyo waxaani hore aanan u socon waa la ogyahay magaaladu way go-doonsan tahay oo maanta annaga waxaan joognaa magaalada muqdisho oo laba boqol iyo afartan kilomitr ku jirta baydhabo jidka wuu xiran yahay looma gurman karo oo haddii loo baahdo daawo ha noqotee ama wixii kale oo tasiilaada loo baahdo meel la mariya ma laha meesha keliyao la isticmaalo maanta waa hawada kore oo dadka shacabka diyaarado yaryar ay soo raacaan meel walbo gobolada ah marka runtii waxaan ugu baaqaynaa culmaa udiinka iyo odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda south west state xoogga inay saaraan in dagaalka uu halkaasi ku hakado wixii qaladoo dhacay oo ku saabsanaa qabashada mukhtaar robow tafaasiisheeda iyo waa raadin doonaa cidda qaladkaas iska lahaydna oo lagula xisaabtami lahaa waa la ogaanayaa laakiin waxaan ka digaynaa in dagaalkan uu sii socdo dadka aaday u tabardaran yihiin oo waktiyadan dambe oo dhanba waxaa haystay runtii dagaallo go-doon xoog badan ayaa hayay marka waxaan leenahay arrinkaasi waxaan ugu baaqaynaa inay wixii socon lahaa joojiyaan laakiin guddoomiye khilaaf saahirada siyaasadeed ee waddanka ka taagan baa laleeyahay salkay kuley salbay ku leeyihiin colaada ka socota ee baydhabo ama waxaan ka dhacaya baydhabo marka iyadoon xal laga gaarin khilaafaadka guud iyo siyaasada laysku haysto baydhabo siday nabad ku helaysaa marka horta waxaan leeyahay soomaaliya maanta systemkii oo way ka gudubtay oo ay ku shaqayn jirtay soomaaliya maanta waa federalism ayay qaadatay waddanku isjeedye ayuu leeyahay talada dadka oo dhan ay ka wada dhexaysaa marka dhammaan dadka ay khusayso talooyinkaasi ama ha aadan istiijyada ama dowladda federaalka waxaan kula talinaynaa inay iska daayaan khilaafyada siyaasadeed waxayna abuurayaan waxyaaba noocan hadda u dhacay iyo wax lamid ah waddankana wuxuu sii aadayaa meel kale u aadaya oo hadda mar hore laga soo tegay marka arrinkaasi waa ka dardaarmaynaa in runtii soomaaliya si degdeg ana way u heshiin kartaa si degdegna way isu dagaali karaan marka in arrinkaasi mar walba laga digtoonaado carabta ayaa waxay tidhaahdaa alcunfu yulad alcunf xoog mar walba xoog unbuu dhalaa marka waxaan dhihi lahayn mar walba xalka ha lagu dayo in wadahadal iyo wax walba lagu dhameeyo guddoomiye khilaaf baa taagan mooshin ku saabsan madaxweynihii laga keenay baarlamaankii wuu kala qaybsan yahay muran xoogan baa wadankii ka taagan dardaarankaaga iyo nabadan aad ku baaqaysaa qeybma ka yahay in xal laga gaaro mooshinkii madaxweynaha ka yaalay oo arrintaa la dhameeyo horta baarlamanka khaasatan golaha shacabka ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xildhibaanadiis waxay ka kooban yihiin boqol iyo toddobaatan ila xildhibaan ay ka kooban yihiin marka waxay la tahay dhammaantoodana waa dad hadda raba inay wax hagaajiyaan maaha dad inay wax qasaan maaha marka wixii xal u baahan oo la xallin karaa waxay la tahay guud ahaan way ka siman yihiin inay xalliyaan baarlamanka uu xalliyo marka marna uma arkaayo arrin shaqo ah in la siyaasadeeyo ama nooc kale loo loo bedelo marka waxay la tahay waxaan la xallin karin malaha baarlamanka in wax lagu xalliyaa loogu talagalay looguma talagalin in wax lagu dumiyo marka mar walba xal un baa la raadin doonaa adiga iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma iska aragteen arrintaas horta baarlamanka wuu ka madax banaan yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadoodaba wuu ka madax banaan yahay baarlamanka dee waa hay-ad ka madax banaan waa hay-addii dhashay labadoodaba marka shaqadiisna wuu u madax banaan yahay uma baahna marka is aragtiyo inta la fadhiisto wax laga yidhaahdo baarlamanka waxaa ka taliya labada boqol iyo toddobaatankas xildhibaan oo meesha fadhida ayaa go-aan gaaraysa guddoonka xitaa ma aha marka ayagaa ka doodayay go-aanna ka gaaraya marka laakiin guud ahaan waxaan ku xaqiijinaya baarlamanku wuxuu u taagan yahay inuu wax xalliyo uma taagna inuu wax burburiyo haddaan ugu dambeyn su-aalku weydiiyo maalmihii u dambeeyey waxaa soo baxeysay warar sheegayey in madaxtooyadii aad degneed lagugu go-doomiyey oo xildhibaano kuu imaan kari waayeen markii dambena aad ka guurtay arrintaa maxaa ka jira waxay la tahay arrimahaasi waktigooda waa lasoo dhaafay hadda wax dhib oo haddii haysta malaha